madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha cabdiqaadir xaaji maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed maxamed cumar iyo xubno kale oo ka socday hay-adda j i z oo si weyn ula shaqaysa hay-adaha dowladda ee dowlad goboleedka jubbaland kulanka waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku helinaya xubno ka mid ah wasiirada jubbaland gudoomiyaha gobolka jubbada hoose xildhibaano iyo xubno kale oo muhiima madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay deegaanada jubbaland ay ka socdaan mashaariic muhiim ah isagoona sheegay in iyagana ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga goob walba oo ay hay-adaha caalamiga doonayaan inay wax ka qabtaan doctor axmedna waxaan leeyahay soo dhowow waa lagula shaqaynayaa j s waa lala shaqaynayaa amniga jubbaland boqol kiiba boqol oo sugan yahay meeshaa rabtaa baad tegi kartaa meeshaa rabtaa degi kartaa xildhibaadan oo iska maxaan ku rahdaa program wakti gaaban soconayo waa insha allah waa naga dhammaan doonaa soo wasiirka wasiiru dowlaha beeyaada u sheegay ka codsayna in saldhigaaga jubbaland oo noqdo hadda laba wasaarad baa baranka iyo ciidid baa hadda wax la wadaa saad ii sheegtay waxaan jeclaan lahaa in garas iyo dhiriq iyo shuukow iyo wasiirada jubbaland oo dhan hay-adda j i z baa nagu filan tahay inaad j i z xooggeeda kismaayo noogu keento j i z xooggeeda inaad kismaayo noogu keento aad iyo aad baan jeclaan lahayn waxaan kaloo ammaan u soo jeedinayaa wasiirka deegaanka iyo wasiirka biyaha oo dadaal badan ku bixiyay sida aad hawshaa inta oga qaban lahayd mid waan ku ballan qaadayaa annaga wax caqabad ah oo hay-adaha jubbaland uga imaanaya ma jiro annaga waxaan rabnaa horumarinta wax nagala shaqeeyo gargaarka bini aadamnimo taakulaynta wada noolaashada dib u heshiisiinta barnaamij kastoo la keena annaga muhiimadeenna waxa waaye inuu barnaamijkaa fulo yaa fulinay iyo yaa la siinaay iyo annaga furaan noo dara masnaa waa dhammaaday furaan naga qabsado daandhaadaan intaasaa annaga sharaf iyo xurma noo ah wax caqabad ah iyo wax wax oo maxaan ku ihahdaa isortaag ah iyo wax maxaan ku ihahdaa obstacle ah oo ku imaanaya ma leh annaga jubbaland hore an soconnaa gaal u laaban mayno hore an soconnaa hore